kulankana oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka soomaaliya islamarkaana looga hadlayay arrimaha qoyska nabad dhiska iyo midnimada bulshada ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka aqoon-yahanada ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaana maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ugu horreyn kulanka waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya mudane ibraahim aadan ibraahim wuxuuna ka hadlay ujeedka kulankana toobiga ama mawduuca meeshan ku qoran ead aragtaan kaalinta ama doorka qoyska nabad dhiska iyo wadajirka ummadda waa cinwaan aada iyo aada u ballaaran aadana u weyn ummaddeena soomaaliyeedna baahi weyn ay u qabaan qof walba ama qabiil walba ama qaran walba asaaska uu ka bilowdo waa qoyska qof xumaaday ama qabiil xumaaday ama qaran xumaadana qoys xumaaday buu ka yimaadaan intaasoo fiicnaatana waxay ka yimaadaan qoys wanaagsan sidaa daraaddeed ba marka mawduucan uu u yahay ummad dhiskeenna dowlad dhiskeenna iyo tarbiya dhiskayna kaalinta ugu weyn mid ka qaata sheekh sheekh cumar ba hadda ay talahaa waana waana run dhanka kale waxaa kulanka geestooda hadallaha ka jeediyey haweenka aqoon-yahanada ah ee kasoo qayb galay kulanka in ay caddeyso ahmiyadda ay leedahay kaalinta uu qoyska uu leeyahay nabadiska iyo midnimada bulshada ha ahaato xasiloonida bulshada ha ahaato xaqiijinta musaalaxada waddanka iyo wadajirka bulshada usro ka kooban hooyo iyo aabo iyo ilmo waxay noqon kartaa usro ka kooban hooyo maxaan ka wadaa waalid iyo ilmo iyo qaraabo hayeeyo eedooyin yacni sida soomaalida tahayba yani qaraabo inay guriga ay ku nool yihiin waxay noqon kartaa usro oo yani ilmihii iyo waalidkii mid ka mid ah uu yani isla nool yihiin waxay ka iman kartaa inay kala tageen ama mid ka mida uu dhintay ama asbaab kale aa iman karto hadda la kala haayaamay oo
hooyadii aabbaha qoyska ay ka asaasmeenna ay isku xiran yihiina waxaa imaan karo inay soo saaraan caruur isku xiran kadibna caruurtii markay bannaanka u baxdo ay ayadana ay micnaha ay abuuri kartaa bulsho isku xiran
qoysku wuxuu ka kooban yahay sidii hore loo sheegay aabbiyo hooyo qof dumara iyo qof raga oo isu yimid awalan intaan ilmaba la gaarin waxaan u baahannahay marka inaan dhahno nin gabadha iyo ninka ama ninka iyo naagta haddaanba lafdiga qaraareyno isku imaanayo ma u diyaarsa ma yaqaanaa wato ninku ninnimo ma yaqaanaa naagtu naagnimo ma taqaanaa si markaas kabacdi waxa uu gurigan u taagan yahay ama uu la rabo inay ka imaadaan loo helo